qodob banaanbaxa garbaaraya maanta ka dhacay wuxuu ku saabsanaa xuduudda ee soomaaliya ee gaar ahaan degmada balaxaawo iyo xasuuqa muddooyinkaanba ka socday ayna waday dowladda kenya cid soo abaabusheena ma jirta shacabku asagaa iskii u kacay asaana soo abaabulay laga fiiraysan yahay dhibaatada iyo mushkiladda ay kenya wado aadna moodo dowladda soomaaliya inay gacmaha ka laabato
waa taa markaasi dadkaasi banaanbaxa dhigayay imisay gaareen tiradooda
dadkan banaanbaxa dhigayay dad hadda tiradooda lasoo koobi kara ma ahayn dad waxay ahaayeen kumanayaan kumanaal ku dhow waxay isugu jireen ururada bulshada qaybahoodii kala gedisanaa muxuu ahaay ardaydii culamaauddiinkii dhalinyaradii waxa weeye wax loo kala maqnaa ma ahayn guud ahaan shacabkii ku noolaa degmada garbaare
waa tahay markaa halkudhigga ay ku banaanbaxayaan ama ay ku hadlayeen maxaa ka mid ahaa
iyago halkudhigga ay ku banaanbaxayeen ama ay ku dhawaaqayeen waxaa ka mid ahaa kenya inay kusoo gardarootay bay sheegayeen gardarrada ayada aan aysan u dulqaadanaynin muxuu ahaay haddaysan dawladda soomaaliya ay wax afar iyo labatan saac ka yar aysan jawaab uga bixininna ay ayaga jawaab ka bixin doonaan ayagoo ah shacabka soomaaliyeed
ma jiraan mas-uuliyiin haddii ahaan lahayn heer gobol iyo heer degmo oo dadweynahaasi la hadlay
haa way jireen muxuu ahaay waxaa ka mid ahaa oo goobta fagaaraha oo laisugu yimid joogay ee barakaab xubeenka gobolka koobaad ee ninka la yidhaahdo cismaan nuur xaaji macalimow guddoomiyaha degmada garbaaray taliyaha qaybta gobolka gedo ninka loo yaqaano muxuu ahaay aadan daforey iyo guud ahaan maamulka degmada saraakiisha ciidanka guutada tobnaad dhammaan waa lagu sugnaa halkaas marka kalmatayn bayna ka dhaheen mas-uuliyiinta qaarkood
adinka ka maamul ahaan xuduudda beled xaawo iyo mandheere ee laisku hayo fikir ahaan maxaad ka aaminsantihiin waxyaabaha ka socda ee gidaarka looga dhisayo walaalow anagu ka maamul ahaan waxaan ka aaminsannahay arrin aad iyo aad u fool xun waayo soomaaliya dhowr iyo labaatan sannaday burbur ku jirtay gardarada iyo xadgudubka dhacayana ma aysan dhicin ma jirin dawlad markaas mas-uuliyadda iyo xaduudaha ilaalinayso ayadoo marka maanta soomaaliya la sheegaya inay dawlad ka jirto in muxuu ahay afar iyo labaatanka saac marna badda la isku haysto marna xaduudii iyo barigii la isku haysto muxuu ahay aadla moodid wax la gaara in la ilaalinayo waxaa weeye waa arrin aan aada uga xunnahay oo aada u fool xun waxayna ila taha mid macnaha aanan saacidaynin qof kasta oo soomaali ah marka aanan la aqbali karin marka anagu ka maamul degmo ahaan maadaama hadda degmadii baraxaawo maamul degmo ay ka jiro waxa weeye anagu hadda garbaarey baan joognaa xaruntii gobolka gado laakiin waa arrin aad iyo aad noola fool xun qofka soomaaliya oo aqbali karana aysan jirin aanan rajeynayna inay dawladda jawaab degdega ka bixin doonto
dhinaca kale warar soo baxay waxay sheegayaan maamulka jubbaland ee ku sugan beled xaawo in uu dad u xirxiray oo uu leeyahay xuduudda kenya ayadaa iskale gidaarkii hadday doontaha ka dhisato dadka arrintaasi maxaad kala socotaan
xaqiiqatan annaga kollay taas wax hadda caddayna uma hayno muxuu ahaayey warar un noocaas oo ku tiriftayna waan maqlaynay laakiin ma caddayn karno balse xaqiiqada markii la aado ma filayo qof shaksi ah ee mas-uuliyaddu doonaba ha hayo saaka dhulka soomaaliyeed ka mid ah inuu bixin karo ama dad kale oo ajanabi uu siin karo ciddii hadda barnaamijkaas macnaha ku riyoonaysana waxaan u marayn waa riyo aanan meel gaarayn
waa tahay markaa ugu dambeyn maadaama aad tahay guddoomiye ku-xigeenkii maamulka degmada garbaarey maxaa baaq oo aad u jeedin lahayd dowladda federaalka iyo maamul goboleedka jubbaland si arrintan soo noqnoqotay wax looga qabto
baaq aan jeedinaya waxaa weeye marka koowaad waxaan rabaa inaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo aan baaq u joodiyo baaqaas oo ah walaalayaal waxaa weeyo sidaan wada ogsoonnahay dhulkan surnimadiisa iyo jiritaanka iyo karaamada soomaaliyeed dad qaali ah oo ay ka mid yihiin s y l dhalinyaradii la odhan jiray saddex iyo tobanka ahayd kuwo kaloo kasii horreeyey sida sid cabdilla xasan iyo kuwo la mid ah yaa macnaha xurnimadan iyo karaamadan soomaaliya soo gaarsiiyey waxa loo dagaalamayo loo dhimanayan waxay ahayd xurnimada iyo karaamada soomaaliyeed marka qof kaste oo maanta joogana mas-uuliyadeedahay way saaran tahay waxaan rajaynayaa qof kasta oo soomaaliya meel kasta uu joogaba in arrinkan uu maaragtay aragtidiisa iyo aqoontiisa iyo awooddiisaba uu ku soo jeediyo taas waa baaqaan soomaaliya u joodinayo baaqa labaad oo dawladda dhexe iyo dowlad goboleedka jubbaland intaba u joodinayana waxaa weeye waxaa idin saaran mas-uuliyad mas-uuliyaddiga saaranna waxay idinka saaran tahay dalka iyo dadka iyo diinta soomaaliyeed saxna ma ahan inaad iska fiirsataan wax macnaha xadgudub ah oo maaragtay soo laalaabanayo oo mar lagu gardaroonayo badi oo mar lagu gardaroonayo berigii xuduudana si rasmi ah oo dastuuri ah waxay mas-uuliyadda uga saaran tahay dawladda dhexe ee soomaaliya waxaanu leenahay dawladda ugu horreeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waa in jawaab deg deg ah oy shacabka soomaaliyeed ku qancaan kuna seexdaan ay ka bixiyaan haddii laakiin ay dhici weydo waxaa meesha ka muuqanaysa micnihii in waajaadkii dawladda ay lahayd ay guda weyday mana filaya inay dhici weynayso marka waxaan leenahay dawladda jawaab deg deg ah oo shacabkan lagu qanciyo ha la bixiyo waayo shacabka waxaan u sheegna ma garan karno annagu waxaanu haynahay maamuladii degmooyinka waxa dhacaya oo degmooyinka dhacdana kolley nin kaste oo wax fahmaya wuu dareemi karaa